أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dowladda shiicada iiraan iyo maamulka sayuuniyadda yuhuud ayaa maanta isu wadaagsaday gantaalada culculus xilli dagaalka bariga dhexe uu socdo maalinkii soddon iyo saddexaad ganacsatada soomaaliyeed ayaa hantidooda boob iyo burbur loogu geystay dalka koonfur afrika diyaaradaha dowladda salibiyadda maraykanka ayaa duqeyn ku burburiyey shirkaddii korontada deegaanka kuyu barrow ee wilaayada shabeellada hoose iyadoona arrintaasi ay si adag uga hadleen bulshada deegaankaasi madaxa maamul goboleedka gaaliraaca puntland ayaa isku shaandhayn ku sameeyey golihiisa wasiirada kadib awood sheegashadii kooxda riddadu ku burburisay maamulka koonfur galbeed guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay saddex iyo tobanka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan dowladda shiicada iiraan iyo maamulka sayuuniyadda yuhuud ayaa maanta isu wadaagsaday gantaalada culculus xilli dagaalka bariga dhexe uu socdo maalinkii soddon iyo saddexaad warbixinta warkan waxaa inoo haya cali aadan cabdulaahi caliyare maanta oo arbaca ah dowladda iiraan iyo maamulka yahuudda ayaa isweydaarsaday duqeymihii ugu cuslaa iyadoo qaraxyo waaweyn laga maqlayo magaalada tehraan iyo magaalooyinka kale ee sahayanada xoogga loogu deegaameeyey dhawaqa digniinta bixiya ayaa si aada looga maqlayaa mandiqada khadka cas jaliil jowlaan ilaa laga soo gaaro caasimada talaabiib iyo sidoo kale gacanka xeefa iyo saxaraha alnaqab bartamaha caasimada yahuudda ayaa lasoo warinayaa inuu ku dhacay saaruukh dhanka iiraan ka yimid kaas oo waxyeelo u geystay ilaa lix xaafadood oo kala duwan ilaa shan iyo labaatan qof ayaa ku dhaawacmay mid ka mid ah sawaariikhdaas sida ay sheegeen warbaahinta yahuudda dhanka xuduud beeneedka u dhexeeya falastiin iyo libnaan waxaa ka socda iska horimaadyo toos ah oo u dhexeeya ciidanka sahayanada iyo ururka isugu yeeray xisbullah ilaa dhowr saaruuq oo laga soo tuuray dhanka libnaan ayaa ku dhacay deegaanada xoogga lagu haysto ee yahuuddu ay degan yihiin iyadoo ay ka dhasheen khasaare kala duwan dhanka tehraan diyaaradaha dagaalka yuhuudda ayaa duqeymo aada u culus maanta ka fuliyey halkaasi iyadoo ay ka dhasheen burbur baaxad leh bayaan kasoo baxay taliska ciidanka sahayanada ayaa lagu sheegay in weeraradooda ay beegsadeen xarumo iyo kaabayaal dhaqaale oo ay leedahay dowladda shiicada iiraan mahadsanida caliyare ganacsatada soomaaliyeed ayaa hantidooda boob iyo burburin loogu geystay dalka koonfur afrika cabduqaadir maxamed rabbaani ayaa tafaasiisha warkan haya wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in khasaare baaxad leh uu kasoo gaaray ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaas kadib dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhacay wadankaasi koonfur afrika mudaharaadkan oo looga soo horjeeday nin nigeriyaan ah oo boqortinimo isu caleemo saaray taasoo xafladiisa ka dhacday bartamaha magaalada eastern london ee gobolka eastern ee koonfur africa sida xoguhu ay tilmaamayaan hanti fara badan ayaa halkaas ku basbeelay kadib markii dab la qabadsiiyey meherado ganacsi oo isugu jiray kuwo yaryar iyo kuwo waaweyn weliba hantidaas waxaa ka mid ahaa gaadiid ay lahaayeen ganacsatada soomaalida ee halkaasi ku dhaqan intii ay banaanbaxyadani socdeen waxaa kale lasoo warinayaa in qaar ka mid a dibadbaxayaashu ay si toos ah u boobeen hantidii tiilay meheradahaas isla markaana ay dhaawaceen laba qofood oo soomaali ah waxaa kaloo wararku sheegayaan in waxyeelo xoogan oo burbur ah ay soo gaartay mid ka mida masaajidda ku yaala magaaladii uu mudaaharaadkani ka bilowday ee eastern london dadkan boobay hantida ganacsatada soomaaliyeed ee reer koonfur afrikaanka ah isla markaana mudaaharaadka dhigayay ayaa la sheegay in qaar badan oo ka mid ah gawaarida basaska looga soo daabulay magaalooyinka kale waaweyn ee ku yaala gudaha waddankaas dhibaatadan ayaa waxay qayb ka noqonaysaa xadgudubyada joogtada ah ee isugu jira dilka dhaca iyo boobka iska socda ee aan dhammaadka lahayn ee loogu geysto ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool waddanka koonfur afrika mahadsanid rabbaani diyaaradaha dowladda silbiyadda maraykanka ayaa duqeyn ku burburiyey shirkaddii korontada deegaanka kunyo barrow ee wilaayada shabeellada hoose iyadoo arrintaasina si adag ay uga hadleen bulshada deegaankaasi haddaba warbixinta warkani waxaa ahaya khaalid xasan diyaaradaha dagaalka ee dowladda siliibiyadda maraykanka ayaa duqeymo oo ka geystay deegaanka kuyabarrow ee gobolka shabeellaha hoose iyagoona beegsaday shirkadii korontada shirkadan oo lagu magacaabo kuyo electri company ayaa korontada siinaysay kumanaan qoys oo ku dhaqan magaalada iyo nawaaxigeeda duqeynta ayaa waxaa ku naf waayay hal qof saddex kalena oo ay ku dhaawacmeen sidoo kalena waxaa ku burburay matoorkii korontada iyo dhismihii xarunta qofka shahiiday ayaa ahaa nin shacab ah oo ka shaqaynayay shirkadda keiko halkaa saddexda dhaawacantayna ee laba ka mid ah sidoo kale ay ahaayeen shaqaalaha shirkadda midka kalena uu ahaa nin harqaanla ah oo magaalada ka shaqaysta bulshada deegaanka kunyabarow ayaa si adag uga hadlay duqeynta siliibiyadda maraykanka ay ku burburisay shirkadii korontada ee deegaanka kunyabarow duqeyntaas oo sidoo kale dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen dad shacab ah gaara amerikan oo shirkadan korontooda keeko kunyabarow ku yaalay maalintan gaalaa duqeeyan shirkid ganacsi eto wal siyaasad iyo shabaabna shuqul aki lahayno markii iku horeeyayto hadda oo wal oo shaciblay duqeeyay tani ma ahayn kunyabarow dhowr marba dad badanoo reerka deegaanka ay noo ku dilin amerikan dad badanoo hadda aqoon man ayaan jiran waa la diintay in laki dilay american uuna soo hin ma'an america unay hoolaakaan ma isdiiraay america unan soodin hadlanoo la wadaagay la dhahay soodin beedan ma jirta walaahi un reerka si goon ah unoo beegsadayn ka ilaaliyayn unama kasayn shirkada ganacsigooga meesha ayaalan dad masaakiin hoolaagay lay ahaadan oo mar kastoon suubiyaayan deegaanka iyo deegaanku madayna suubiyaayan laakiin qaas ahaan un beesha reer tun amal wal gooni nagad nagay america walani kahaay marka insha allahu raxmaan beesha meel walba joogta arrintaas oo haddii cil dareenayn ogaata eeda eed baa uku xun maantan oo gaalada walasan ay ka beegsato oo duliyaasha ahan waa keed la ijalay korontadii oo laka ganacsadada hadhow may dhahan raban wax shabaab doqeen shabaab mid doqeen shacab ukeen walkal iyo beegsadaya ma jira dul dulyaalow mar horba ilaahay aayadda qur'aanka sheegay marka hadda dadkii oo hadda oo jabaasiistii oo walaan hooshan fuliitana insha allah ilaahay idinka salqobadaya ma la doqaysaa ma inaad oo una nii baabi'iyano un qabateen la nii saaro meeshan ka ganacsadana barafkii iyo jalaatada iyo wax maadnana taa wal cabitaan laka shiidid lawaayo xaafido alxamdulilaah ilaahi subxaana wa tacaala mahad isku leh allihii dad nowel muslimiin ah hadda booskan aan joogo makaankan joogo motoorka bulshada kuwinbarow goob ganacsow nalkan muslimiinta dhan ka noolen shabaaba ma joogda inta motoorkan muslimiintaas ka noolen min tokyo ka iftiisanayan ciidina ma degan ciidan hubkayga wadaa in ma jooga gardarro iyo fulaynimo indha ka duqay marka marka soob ilaahay subxaana wa tacaala may dhahay maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli alkitaabi wala almushrikiina an yunazala calaykum min khayrin min rabbikum intaas besni ka haystaan ma jeelan yetoob ilaahay subxaana wa tacaala dhahay angooy gaalow ma jeelan kuwe min ahli alkitaab yuhuud nisaara ilaahay subxaana wa tacaala sheegay walmushrikiin angooy qabuurta caabudayan mushrikiinta ma jeelan أن ينزل عليكم من خير من ربكم خير الناس أسكيك الدقي مجالا إلى سبحانه وتعالى أنهم مانت ضد مسلمين أن والتوحيد وهايسن مطور كون بروكيال للدقي إيدي مدقن الشباب مدقن ما يتكلم ما ينوفضاين ما ينيك هايسن إلى سبحانه وتعالى مداي وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ما غير من أرين بدون أبدو على إسحاق عثمان waxaan ku unta ka sheegayday abshir mad iyaan la calyaalareen haddana alxamdulilah gaaladii oo ku faartahaytiya geega weerar gantaalka riddi shahiidii langmay haay shabaha iska shaqaysaday hamaal ah ad alxamdulilah ilaahay shahaadaysan aqbal langmay haay hamaal iska oho shaqaal iska oho malang shabaab iyo walahaas lukuleemahayn ad alxamdulilah sagaalkii janawari laba kun lix iyo labaatan ay sidan oo kale diyaaradaha dowladda siliibiyadda maraykanku u duqeeyeen warshadii durduro ahayd shirkad soo saarta biyaha nadiifka ah taas oo ku taalay degmada saakow ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe arrinkan ayaana loo arkaa curyaamin dhaqaale oo ay siliibiyadda maraykanku ku hayaan shacabka soomaaliyeed xilli ay waddanka ka jiraan dhibaatooyin iyo duruuf oo ka dhashay abaaraha weli dalka ka jira waad mahadsantahay khaalid madaxa maamul goboleedka shaaldhirarka puntland ayaa isku shaandhayna ku sameeyey golihiisa wasiirada kadib awood sheegashadii kooxda riddada ku burburisay maamulkii riddada koonfur galbeed casaam carafaad ayaa faahfaahinaya wareegta ka soo baxday xafiiska siciidani ee madaxa maamulkartada puntland ayuu isku shaandhayn ku sameeyey golihiisa wasiirada siciidani ayaa xilkay ka qaaday xubno ka tirsan wasiirada kuwaas oo ka dhex muuqday maamulkartada puntland xubnahan xilka laga qaaday ayaa waxaa ka mid ah wasiir cabdifataax juuxa oo ahaa wasiirka amniga gudaha ee maamulkaasi kaasoo lagu bedelay cabdi xirsi qarjab sidoo kale siciidan ayaa golihiisa wasiirada ku soo daray xubno horey xil looga soo qabtay maamulka dhowaan laga dhigay magaalada laascaanood kaas oo uu ka mid yahay farxaan cali xirsi oo loo magacaabay wasiirka warfaafinta lama oga waxay maamulkan ku soo kordhin karaan golaha wasiirada cusub ee siciidan uu magacaabay xilli deegaanadaasi ay ku sii xoogaysanayaan mucaaradka ka soo horjeeda siciidani ee taageersan kooxda hurdada xasan guurguurtee mahadsanid casaam ugu dambeyntii guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan saadiq muumin ayaa warkan haya guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan oo si laba jibaaray gurmadka lagu garab qabanayo dadka abaaruhu ay dhibaateeyeen ee ku dhaqan dhulka wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan xilli ay jirto roobyari iyo abaaro baahsan oo saameeyey dadka iyo duunyada iyo guud ahaanba geyiga soomaaliya ayaa guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan waxa uu raashin qaybin ka sameeyey deegaanka tardo ee bariga wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan deeqdan oo ka kooban bur bariis sokor iyo saliid ayaa waxaa ka faa'iidaystay dad aad u tabaalaysan oo tiro ahaan gaaraya lixdan iyo lix qoys oo ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka tardo iyo tuulooyinka hoos yimaada naqiib maxamed cabdiwahaab naqiib naa'ib oo ah xubin ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan oo ka hadlay fagaaraha raashinka lagu qaybinayay ayaa bulshada kula dardaarmay in ay iswanaajiyaan iskuna naxariistaan deegaanka aan joogno waa darto oo ka tirsan walaayada hiiraan alislaamiya waxa aan u joogno waxaa weeyaan oon shaqada ka qabanayno guddiga gurmadka abaaraha ee walaayadu hiiraan oo shaqada aan qabanayno waxaa weydaan raashin qaybin aan u qaybinayno dadka abaaraha wax soo gaarsiiyeen oo xoolahoodii iyo ayagaba ay ku macaluuleen raashinka aan qaybinayna waxaa ka mid ah sonkor bur beriis saliid wajasaakumullaah khayran waxaannu leennahay ammaanadaas ay noo soo dhiibtay xarakatu shabaal mujaahidiin gaar ahaan guddiga abaaraha waxaannu leennahay ammaanadaas waxaanu u gudannay sidiina loogu soo dhiibay waana u jeedaan dadkii loogu talagalay iyo raashinkiiba inay haystaan gacmahooda ay ku haystaan dadkii nasiib u yeeshay raashinkaas ilaahay mid baraka leh ha oga dhigo dadka walaalahayna raashinkan aad u jeedtaan waxaa idinkugu talagalay dadka muslimiinta ee gaar ahaan mujaahidiinta xarakatu shabaal mujaahidiin wajasaakumullah khayran barwaaqo iyo bashbash iyo jacayl aan idiin qabno ku soo dhowaada wajasaakumullah khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu qaar ka mid ah dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan deegaanka tardo iyo tuulooyinka hoos yimaada oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee andalus ayaa kaga mahadceliyey mujaahidiinta gurmadka la soo gaarsiiyey iyagoona sheegay in deeqdan la soo gaarsiiyey ay baahi weyn u qabeen tardowa marka alxamdulilaah ilaahay aa mahadsan rooblaan dartiisa waaaskan ilaa laba sano camal laba sano wax roob ma diin oo natijalo abaartaasaa jirta marka baan barta joogto ilaa maqokuri ilaa rabta haddaan xagga nimanka walaayo joogaanoo la yidhaah waabweyn intay ka dhexayda tif ma leh naaf ku leximayd abaar daraadir bal ka waran maanta maxaa laydin siiyey maanta waxaa lala siiyey badar dhallahoo deeqaho walaayada islaamka looga yimiday aa lala siiyey qoftiiba waxaa soo gaartay haaf bariisa iyo haaf bura iyo haaf sokor magacaygu maxamed cabdulle barow ha tardo tardaan jooga tardo abaar saa'iida ahayd waa lagu ba'an yahay ilaahay asalayn xoolow sidoo kale walaayadaa wax loo keentay khayr allaasi xilligan waa mudnayn allaylaayday kislguleeday laga caddahay baa laloo keenay waa ku faraxna waxaa laloo keenay maama aada ugu faraxsana kumiya kuu jooriyo mahad iyo ilaahay mahadiis waa mudnay aada u mudnay maas waaba iga caddeed waaba iga caddeed xalay anoo meelaska jiifa oo beso ilmaha taabadar uga keenile aan aysan wacay warbalniya imaad wax yaraa xoogaa lagu gaarsiinaa lagu siinaa la yiri waa imiday waa ku farxay mugii wax lay dhiibay magaca cismaan maxamuud deegaanku tardo abaartulna allayleh waa saamayda si caadi ahayna u saamayda anuu tosideed biloodaan ka marnaa isbitaal jiray shalay daraadaan imid waxaan imid waxaan aqiin oon aqoonsan waay dadka nin badar u gada kariyo camal erga haafgale iyo loorgale iyo dadaa u gada kara dad waxaan u imid aana badarna u gadan geeda oo gudaha ilaahay ugu xiri dhex joogaan saakanoo gurgii joogaa lay soo wacay waa soo orday qayrabayaalba maanta waxa laysiiyey haaf bariisa haaf sokora haaf bura caag saliida intaasaa laysiiye allaylehe waa u baahana aad ihina u baahana weliba waxaan u imid cid niil haban u imidaba oo hababa gurigii u aale baara aa tardo abaaray xooluhu joogaan caradii badar haytee loo gadaba ma laho meelahay iskaga duuqeen bariis bur sokor saliid walaayada la siid magacaygu amnaa waa laleyd waa tardo tardo sokor bariis bur saliid dadku waa u baahnaayo kulaylaa jira ruuxee kulay dadagoma iyo dad kale intii ka dhexeey wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa xil iska saartay ugurmashada iyo garab qabashada bulshada dhibaataysan ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan dhulka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyadoona maalmo ka hor raashin qaybin laga sameeyey degmooyinka maxaas iyo moqokori ee bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xiligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madalaa insha allah inta ka horaysan waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu